فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa wareysiyada oo hadahan oo kale aad kala socotaan habeen walba idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada caawa barnaamijkan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah muqdisho oo laga cabsi qabo in dagaal culus uu ku dhex maro dowladda federaalka iyo maleeshiyaad aad u hubaysan kadib markii la qorsheeyey weerar culus oo lagu qaado guryaha guddoomiyihii hore ee banaadir cumar finish iyo axmed daaci sidee bay labada nin oo aad u hubaysan ugu diyaargaroobeen weerarada uga imaan kara xasan sheekh maxamuud xoogaa inuu ka helino magaalada muqdisho ayaan dhuuxa idinkugu haynaa majallad ka soo baxaada dalka ingiriiska oo warbixin ka qortay loolanka dekadaha ku salaysan ee ay martigelinayso mandiqadda geeska afrika warbixin ayaan idin haynaa colaadda ka jirta gudaha itoobiya oo halkii ugu saraysay maraysa dagaalka ay qowmiyadda ama xaarada xukuumadda kula jirto oo weji cusub yeeshay maxay yihiin maxaabiista ay sida joogtada ah u soo bandhigayaan amxaarada su'aalahan iyo kuwo kale jawaabahooda oo faahfaahsan ayaan dhow waxaa idinkugu soo gudbi doonnaa barnaamijka sidoo kale inta uu socdo qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ducaaddii ugu horaysay machadka khadiija bintu khuwaylad faraciisa gallahareeri oo qalinjebiyey xaflad ballaaran oo loo dhigay kelimaadkii laga jeediyey aad maqli doontaan weerar lagu qaaday xarumaha doorashooyinka ee xisbiga waddani oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dhulka uu ka armiyo maamulka somalilan agaasimaha xarunta dhexe magaalada gabiley ee xisbiga waddani oo ka waramaya ayaad dhuuxa ku maqli doontaan barnaamijka sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid a duuliyaashii diyaaradda turkish airline oo geeriyooday xilli ay diyaaradda hawada ku jirtay kadib maxaa dhacay faahfaahinta ayaad ku maqli doontaan dhuwaxa sidoo kale waxaa qayb ka ah warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan qodobka ugu horeeya ee barnaamijkan soo qabanno waa warkii caalamka waxaa inoo haya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay duqaymo kalacayna oo ay ciidamadii yuhuudda ka geysteen bartamaha marinka godoonsan ee khaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan waxaanay warbaynadu ku soo waramayaan in dad gaaraya ilaa iyo labiyo labaatan ruux ay ku shahiideen tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen silsilada duqaymo ah oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen bartamaha marinka iyadoona sidoo kale duqaymahaasi ay geysteen burbur baaxsan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqin aad u xoogan ka geysteen xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tarabeel ah laba guroo sidoo kale ku yaalay xerooyin kaalbureed iyo sidoo kale nuseeraada duqayma ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday lix ruux halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda ayaana waxaa laga baadigoobaya dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada qaba isbitaalada ku yaala waqooyiga ayaana waxaa buux dhaafiyey dhaawaca dadka shuhadada ee ku waxyeeloobay xerada jabaaliya xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaana waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen afar iyo labaatankii saacinu soo dhaafnay ayaana gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan afartan iyo shan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo soddon ruux oo kale sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza duqayn ka dhacday suuriya ayaa lagu beegsaday askari ka tirsan nuseeriyada xubin ka tirsan ciidamada nuseeriyada ee bashaar al asad ee dalka suuriya ayaa lagu dilay duqayn yuhuudda ka geysteen arbacadii maanta afaafka hore magaalada qunaytara wakaalada wararka ee suuriya oo soo xiganaysa ilo walid ka tirsan booliiska ee qunaytara ayaa sheegay in xubin ka tirsan ciidamada ammaanka ee gudaha uu geeriyooday halka mid kalena uu dhaawacmay kadib markii diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda uu bartilmaameysaday albaabka bare laga soo gala magaalada qunaytara faahfaahinintaasi ka dheerina lagama bixin weerarkaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya ayaa ugu dambeyn laga qaaday jagadii uu dowladdaasi u hayay baarlamaanka kenya ayaa ugu dambeyn xilka ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi oo tan iyo wixii ka dambeeyey banaanbaxyadii ka dhacay dalkaas uu khilaaf kala dhexeeyey madaxweynaha kenya william ruutu siday xogu sheegayaan ilaa laba boqol siddeetan iyo kow xildhibaan ayaa u codeeyey in xilka laga qaado waxaana xilligaasi fadhiga baarlamaanka soo xaadiray ilaa iyo saddex boqol afartan iyo sagaal xildhibaan konton ka mida ayaa diiday in xilka laga qaada madaxweyne ku-xigeenka halka siddeed iyo tobankanna ay ka aamuseen xubno ka tirsan xafiiska william ruutu ayaa talaadadii lasoo dhaafay baarlamaanka u gudbiyey mooshin xilka looga xayuubinayo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya iyagoon ku eedeeyey inuu horinayo naceebisir iyo inuu wiiqinayo dowladda weerar loo adeegsaday toorrey ayaa ka dhacay waqooyiga magaalada talaabiiba warbaahinta yuhuudda ayaa xaqiijisay in shan qof ay ku dhaawacmeen weerar toorrey loo adeegsaday oo ka dhacay deegaanka hadeera ee waqooyiga magaalada talaabiiba iyadoo aan la xusin magacyada dadka la dhaawacay booliiska yuhuudda ayaa sheegay in dhacdadan ay weli baaritaan ku wadaan oo aan la aqoonsan cidda geysatay janaal labiyo tobanee yuhuudda ayaa sheegay in labo ka mida dadka ku dhaawacmay weerarkaasi laga deeranaya dhaawacyadooda iyadoo warbaahinta yuhuudda ay sidoo kale sheegtay in howlgalkan loo adeegsaday toorrey laga fuliyey meelo kala duwan oo ka tirsan magaalada hadeera booliiska yuhuudda ayaana sheegay inay baarayaan dhacdadan iyagoo aan bixin wax faahfaahin oo ku aadan weerarka wargeyska macaarif ayaana laga soo xiganayay inuu baxsaday fuliyey weerarka iyadoo aanan la cadeynin cidda uu yahay halka uu baxsaday afhayeenka ciidamada guutada alqasaam abu cubiida ayaa khudbad u jeedinayay xuska sanad guuradii howlgalka duufaanulaqsa wuxuu ku baaqay in la xoojiyo howlgallada kadhanka gumaystaha yuhuudda ee daanta galbeed iyo gudaha dhulka la isto ee falastiin dowladda ruushka ayaa hub ku wareejisay kooxa iiraan taageerto majalladda wall street journal ee ka soo baxda dalka maraykanka ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso in maleeshiyaadka ay taageertay iiraan ee xuutiyiinta ay hub ku kacaya malaayiin dollar kala soo wareegtay dowladda ruushka sida ay tibaaxayso xogta wargiiska hubkan ayaa ku kacaya lacag gaaraya ilaa iyo toban milyan oo dollar waxay xukuumadda moscow wareejinta u xil saartay sida la sheegayo ganacsadaha hubka ee victor lamana shaacin ilaa iyo hadda nooca hub ee la gaarsiiyey xuutiyiinta balse waxaa la saadaalinaya inay noqon doonaan balse waxaa la saadalinaya inay noqon doonaan gantallada ridada dheereeya iyo qalabka difaaca hawada ee casriga ah si ay uga hortagaan gantallada kala duwan ee uga imaanaya dhanka maraykanka iyo xitaa waddamada reer yuruuba waxayna midani sida la aaminsan yahay sii hurinaysaa loolanka ka taagan badda cas ugu dambeyn kuuriyada waqooyi ayaa ku tala jirtay inay jarto qadka tareenada ee la wadaagto kuuriyada koonfureed ciidamada kuuriyada waqooyi ayaa ku dhawaaqay inay gebi ahaanba jarayaan waddooyinka iyo qadadka tareenada ay la wadaagaan kuuriyada koonfureed laga bilaabo maanto arbaca ah ayna xoojin doonaan joogitaanka ciidankooda xuduudda ay la wadaagaan waddankaas sida ay sheegtay wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ku dhawaaqistan ayaa muujinaysa inay sii xoojinayso khilaafka u dhexeeya labada kuuriyo arrintan ayaana noqonaysa dhacdo naadir ah oo aan dhicin dhowrkii sana ee lasoo dhaafay saraakiisha guud ee ciidamada kuuriyada waqooyi ayaa war qoraal ay ku soo daawaceen wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ku sheegay in tallaabadan ay jawaab u tahay dhowlatus milatari oo laga sameeyo kuuriyada koonfureed waxayna ku tilmaameen kuuriyada koonfureed inuu yahay cadowga ugu weyn ee aan isbedelin arbacadii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi nin ka lagu magacaabo kim jon un uu sheegay in ciidamadiisa ay isticmaali doonaan hubka nukliyeerka si aan kalabalabeen lahayn haddii ay dalkiisa soo weeraraan kuuriyada koonfureed iyo xulafada maraykanka sida ay baayisay warbaahinta dowladda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanageynta
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxaa dhowaan laga cabsi qabaa inay isku fara saaraan maleeshiyaad aad u hubaysan oo ay wataan qaar ka mid a hogaami kooxeedyadii dalka soomaaliya ka jiray iyo kuwo ay wataan dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa waxaa la sheegay inay go'aansato in weerar ay ku qaado guriga cumar finish uu magaalada muqdisho ka degan yahay kaasi oo horey u soo noqday guddoomiyaha gobolka banaadir gaar ahaan xilligii uu farmaajo haystay dowladda federaalka waxaa sidoo kale xasan sheekh maxamuud uu qorsheeyey in weerar uu ku qaado guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay ninka lagu magacaabo axmed xasan cadow oo ku magacdheer axmed daaci waxaa la sheegay in labada nin oo haysta maleeshiyaad aad u hubaysan ay ku jiraan diyaargarow aad u badan iyadoona maalimii lasoo dhaafay magaalada muqdisho laga dareemaya saansaan colaadeed saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ayaa laga soo xigtay in guutada toddoba iyo toddobaatanaad ee madaxtooyada ay dagaal ku qaadi doonto labada nin iyo maleeshiyaadka ay haystaan axmed daaci iyo cumar finish ayaa feejignaan dheeraada galay sidaaan xogaha ku helayno waxayna diyaarsadeen inta badan maleeshiyaadkii ugu sugnaa magaalada muqdisho iyadoona qaar ka mida wadooyinka laga soo galo guryahooda ay waardiyaal dhigteen wixii xogo dheeraad ah ee ka soo kordha wararkayga dambe ayaad insha allah ku dhegaysan doontaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaad dhegaystayaal maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa halkii ugu sarraysay gaartay colada ka jirta gudaha dalka itoobiya taasi oo u dhexaysa qowmiyadda maxaarada iyo dowladda federaalka itoobiya iyadoona maalmihii lasoo dhaafay dagaalo culus laga soo sheegaya gudaha dalka itoobiya haddaba xaaladaha ka jira dalka itoobiya waxaa isha ku hayay oo la socday wariyahena maxamed daahir cali sow aad baad u maasantahay cabdisamed cabdulaahi adiga iyo dhegaystayaasha ku xihan barnaamijka dhuuxa waraysyada ee habeen kasta ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso cabdisamed tan iyo markii ra-iisul wasaaraha itoobiya uu awoodda dalkaasi la wareegay sannadkii labada kun sideed iyo tobankii waxaa itoobiya xeryo kala duwan hareeyey qalalaaso siyaasadeed oo sannadkan labada kun iyo afar iyo labaatan ka soo gaaray kuwaas oo u dhexeeyey dowladda itoobiya iyo qowmiyadaha amxaarada iyo tigreega oo wax liita u arkaya inay ka hoos shaqeeyaan dowladda uu hoggaanka u yahay abiy axmed oo ka soo jeeda qowmiyadda oromada boqolkii cisho ee ugu horreeyey cabdisamadow xukunka waxa uu ra-iisul wasaaruhu la yimid isbeddello waaweyn oo hadalhayn ka dhaliyey gudaha dalka itoobiya iyo gobolka waxa uu isku dayay in uu furfuro dowladdiisa ugu yaraanna cadaadiska uu ka yareeyo dadka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo in badan xabsiyada laga sii daayey ra-iisul wasaaraha waxa uu soo dhoweystay qowmiyadda amxaarada oo uu kula dagaalamay tigreega kumanaan dad ayaa ku dhintay dagaalkaasi malaayiin kalena waa ay ku barakaceen colaaddii gobolka tigreega oo dowr lixaad leh ay ku lahaayeen amxaarada iyo eritreya cabdisamadow laba sano kadib maraykanka ayaa u kala dabqaaday itoobiya iyo tigreega waxaana koonfur afrika ka dhacay kulan lagu heshiisiiyey oo dowlad kumeel gaar ah loogu dhisay gobolka tigreega heshiiskaasi waxaa qayb ka ahaa in hubka ay dhigaan jabhadda tigreega ee t b l f balse ilaa iyo hadda arrinkaa ma suuragelin kadib dagaalka ra-iisul wasaaraha itoobiya waxa uu soo saaray awaamiir ku saabsan in ciidamada ismaamulada itoobiya la kala diro ama ay ku biiraan ciidamada dowladda federaalka jabhadda amxaarada arrinkaasi waa ay u cuntami weyday waana ay diideen iyagoo ka dagaalamay dagaalkaasi oo ilaa iyo hadda socda waxaana uu dagaalku yeeshay wejiyo kala duwan isagoo ku fiday gobolka amxaarada oo dhinac kasta iminka ka holcaya maalmihii lasoo dhaafay cabdisamed waxaa dhacay dagaallo la isku riiqmay oo la isku hilboobay kuwaas oo ay ka qayb qaadanayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda itoobiya ciidamada ka soo jeeda cabdisamadow qowmiyadda amxaarada ee ku jiray dowladda itoobiya ayaa ku biiray jabhadda amxaarada ee vano dagaalka sidoo kale waxaa ku soo biiray jenaraalo caan ahaa oo ka tirsanaa ciidamada dowladda itoobiya iminka waxaa la odhan karaa amxaarada badankeeda waa ay isaga baxeen dowladda itoobiya siyaasiyan iyo qaab ciidanba waa ay kasii dhammaanayaan waxaana amxaarada ay ku soo hareen kuwa soomaaliya jooga iyo kuwa suudaan jooga dhallinyarada amxaarada ayaa iska xaadiriyey goobaha tababarada iyadoo amxaaradu ay ka go-an tahay inay ka guulaystaan dowladda kadibna ay u ruqaansadaan caasimadda adis ababa oo malaayiin amxaaro ah ay ku nool yihiin kuwaas oo la rumaysan yahay cabdisamadow inay ku biiri doonaan dagaalada ciidamada dowladda ee hadda ka dagaalamaya gobolka amxaarada ayaa intooda badan waxa ay kasoo jeedaan qowmiyadda oromada iyo qowmiyado kale oo yaryar oo gudaha dalka etoobiya ka jira ciidamadan ayaa waxaa ku adag cabdisamad inay ka dagaalamaan gobolka amxaarada maadaama aysan wax kalsooni ah ka haysan shacabka oo taageersan jabhadda vano ee amxaarada amxaaradu waxa ay soo bandhigayaan oo baraha internetka ay ku baahinayaan deegaano badan oo ay qabsadeen ilaa afar gobol ayaa hadda holcaya oo lagu dagaalamaya waxaana ka mid ah gobolka goojaan oo xuduud la wadaaga oromada xabashida gobolkaasi waxa ay ka soo bandhigeen goobo badan oo ay qabsadeen gobolka gondar oo ah xudunta dhulka amxaarada ahna gobol istaraatiiji ah oo buuraley ah meelo badan ayay amxaaradu qabsadeen waana ay soo bandhigeen gobolka waalo oo oramadu ay leeyihiin balse in badan lagu deegaameeyey amxaarada ayaa sidoo kale amxaaradu waxa ay sheeganayaan inay meelo badan qabsadeen ayna jareen wadooyin istaraatiiji ah oo gobolkaasi uu la wadaagayay oromada iyo tigreega sidoo kale amxaaradu waxa ay kala jareen gobolkan iyagoo isku fidiyey jid gobolkan ka baxa oo taga adis ababa marka cabdisamad waxaad moodaa in dagaalada ay sii laba karaar qaadanayaan oo amxaaradu si nidaami ah ay iminka u dagaalamayaan iyagoo ay ka go-an tahay inay afgembiyaan maamulka adis ababa ku soo koobmay etoobiya marka waxa ay aaminsan tahay in amxaaradu ay dowlado badan soo hubaynayaan maadaama ay wax badan ka bedeleen istaraatiijiyada ay ku dagaalamayeen waxyaabaha marka amxaarada u sahlaya inay qabsadaan meelo badan oo gobolkooda ka tirsan waxaa ka mid ah inay u muuqdaan kuwo midoobay oo aysan jirin furuun kale oo ku furan maadaama aysan xilligan jirin wax dagaal ah oo kaga imaanaya dhanka tigreega xadka suudaan ay la wadaagaanna ay u furan tahay oo ay dhaqdhaqaaqyo ka samaynayaan suurtagalna ay tahay inay taageero halka ka helaan haye maxamed haddii ay dowladda etoobiya ku soo jabto dagaalada ka waran masiirka dowladda mar kale waad mahadsantaha cabdisamad falanqayaashu waxa ay sheegayaan haddii dowladda ay ku soo jabto dagaalka hadda ka socda gobolka amxaarada in la isugu tegi doono magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya oo sida aan horey usoo sheegayba go'doonsan meelna looga bixi karin magaalada waxaa ka baxaya xataa diblomaasiyiinta iyo dadka ajaaniibta ah hoteelada ayaa lagu soo uruuray haddii bannaanka looga baxo dadka waa la afduubanayaa madax furasho ayaa la weydiinayaa shirkado badan oo magaalada ka shaqaynaya iyo bannaankeeda qaar badan waa ay soo xirmeen albaabada ayaa la isugu dhuftay ajaaniibtii ka shaqaynaysayna adis ababa waa ay ka carareen sida muuqata marka cidda hadda weerarka ah ee horarka ah waa ciidamada amxaarada oo doonaya inay la wareegaan etoobiya mooralka labada ciidan ee dagaalamaya waxaa muuqanaya inay kala dhiiran yihiin amxaaradu waxa ay u muuqdaan kuwo ay ka go-an tahay inay qabsadaan etoobiya iyagoo diidan inay xukumaan oromada jabhadda amxaarada haddii ay ku soo dhowaadaan adis ababa waxaa muuqanaya inay heli doonaan taageero badan oo gudaha ah maadaama la aaminsan yahay amxaaro badan inay gudaha ku nool yihiin oo ay sugayaan oo keliya in laga soo itaal roonaado ciidamada dowladda amxaaradu si tartiib tartiib ah ayaa la sheegayaa inay u gelayaan adis ababa iyagoo qaab shacab iska dhigaya laakiin waa ay tababaran yihiin marar badan howlgalo ayay isku dayeen inay ka fuliyaan adis ababa qaar badan waa la qabqabtay kuwo badanna halka ayaa lagu dilay marka dhaqdhaqaaqooda adis ababa waa uu muuqdaa haddii marka adis ababa ay amxaaradu qabsato amaba dhan ay ka soo gasho ama ay ku soo dhowaato dhulka keliya ee u furan abiy axmed in uu ku cararo ama uu ku fakado waxa uu noqon doonaa dhulka oromada oo badankiisa gacanta ay ku hayaan jabhadda hubaysan ee oromada sida weynna ula dagaalamaysa ciidamada dowladda tigreega ayaa iyaguna isha ku haya waxa ka socda dalka iyagoo sugaya inay fowdadu baahdo oo ay adis ababa gaarto si loo wiiqo awoodda dowladda etoobiya ugu dambaynna tigreega ma aqbali doonaan in talada dalka etoobiya ay qabsato amxaarada labada dhinac ayay sugayaan marka markay isku soo jabaan oo awooddooda ay iswiiqaan ayay doonayaan ciidan kayd ah oo xoog leh oo tigreegu ay haystaan iyaguna inay adis ababa ku soo aadaan marka xaalku waxa uu noqon doonaa mid faraha ka sii baxa haddii adis ababa lagu soo dhowaado lamana saadaalin karo dowladda etoobiya amaba hogaankooda halka ay ku dambayn doonaan abiy axmed ma wuxuu isku bedeli doonaa dagaal ooge maadaama hadda uu tababartay ciidan badan oo oramo ah aadna uu u hubaynayo siyaasiyiinta ka soo jeeda qowmiyadda maxaarada ee ku jiray dowladda etoobiya halkee bay ku dambeeyeen waad mahadsantaha cabdismad dhanka siyaasadda marka loo eego waxyaabahan oo idil ee hadda taagan waa dhanka siyaasadda oo lagu kala tegey oo lagu coloobay sida hore u sheegay amxaaradu iyo maamulka abiy axmed waa ay iswateen abiy axmed marka uu xilka qabanayay waxa uu sheegay in uu muddo bilo ah ku shaqaynaya amarka tigreega marar badanna la isku dayey in la diro oo uu badbaaday laakiin sida ay noqotaba waa uu ku guulaystay in uu xilalka ka qaado lana dagaalamo tigreegii awoodda ahaa ee muddo dhowr iyo labaatan sano ah ka talinaya dalkana uu gobolkooda isugu geeyo xilligaas marka waxa uu la saftay oo ood wadaag siyaasadeed la noqday amxaarada iyaga ayuu jaqooyinkii ku safay ciidanka qayb ka mid a iyaga ayuu u dhiibay madaxweynaha etoobiya oo aan awood badan lahayn iyaga ayuu ka dhigay wax badan waa la iswatay laakiin hadda waa la isdiiday oo waa la kala tegay siyaasiyiintii caanka ahaa ee ku jiray dowladda abiyi axmed ee amxaarada ka soo jeeday badankooda dowladda waa isaga baxeen kuwo badan waa ay carareen kuwo badan jabhadihii ayay ku biireen kuwo badan waa ay xirxiran yihiinoo xabsida ayay ka buuxaan waxa keliya ee dhaqdhaqaaqayey wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya ayuu ahaa iyo madaxweynihii etoobiya oo haweenay ahayd haweenayda waa ay iscasishay dhowaan warqadana waxay u gudbisay ra-iisul wasaaraha laakiin waxa uu ka dalbaday sida wararku ay sheegayaan inaysan fadeexayn oo aysan iscasilin ee laga dhigo in xilka laga qaaday haweenaydan waa qabiirad dhanka qaramada midoobey muddo la soo shaqaynaysay waxaana ay qaramada midoobay iyo maraykanka iyo xulafada kaleba u gudbinaysay in tacadiyo uu wado maamulka abiyi axmed marka abiyu ay ku adkeed inuu si rasmi ah kaga soo horjeesto haweeneydan ugu dambeyn laakiin iyada ayaa garatay inaysan kasii mid ahaan karin dowladda maadaama aysan fiirsan karin waxa ka socda gobolka sidaas ayayna xilkii kaga degtay waxaana madaxweyne laga dhigay wasiirkii arrimaha dibadda etoobiya oo ah nin uu wato abiy axmed siyaasaddiisana ku shaqeeya ninkan oo qowmiyadda amxaarada ka soo jeeda laakiin lama aaminsana in wax badan uu ka bedeli kara xaaladda hadda taagan maadaama in badan ba aysan aaminsanin amxaarada oo ay u arkaan camiil u shaqeeya abiy axmed xaaladda siyaasadda marka waa ay cakiran tahay wax isku soo dhawaasho ahna ma muuqdaan marka amxaarada waxaa la odhan karaa iminka way kasii dhammaanayaan ama waa ay ka dhammaadeen dowladda etoobiya waayahay maxamed daahir su-aasha ugu dambeysa dhanka soomaali galbeed waxaa la soo sheegayaa in ciidamada dowladda etoobiya ay boob ka wadaan maxaad kala socotaa cabdisamed waad mahadsan tahay meel kasta etoobiya waa ay ololaysaa marka laga tago dhulka soomaali galbeed halkaa waxaa ka jira maamul abiy axmed hoostaga u hoggaansan una arkaba etoobiya inay tahay etoobiya weyn oo ishaysata fursaddan taaganna uma muuqata inay ka faa'iidaysan karaan marka dhibaatooyin isbiirsaday ayaa waxa ay ka taagan yihiin dhulka soomaali galbeed oo lagu deegaameeyey amxaarada kuwaas oo la wareegay shaqooyinkii yareeraa xafiisyadii laga shaqaynayay ee maamulka guryaha goobaha ganacsiga shirkadaha dhammaan waa ay la wareegayaan etoobiyaanka xitaa gawaaridii la dhaqayay iyaga ayaa faraha kula jira baalashlayaashii sidoo kale caruurtooda ayaa ka shaqaynaya shaqadii dadka danleyda ah ee muruqmaalka ahaa meesha ayay ka sii baxayaan oo iyaga ayaa qabtay marka ay soo gelayaan lama weydiinayo halka ay ka imaanayaan weliba waxaan ogaanay in iyagoo shacab isku ekaysiinaya laakiin ka tirsan sirdoonka iyo militariga etoobiya inay jigjiga iyo meelooyin kale ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ay ku nool yihiin dhaqankii xalkii ummadda soomaali galbeedba waa ay wareejiyeenoo waa ay dhaqan rogeen xilligan marka ciidamada etoobiya waxaa la sheegaya ay ku sugan dhulka soomaali galbeed weliba kuwa ka shaqeeya canshuuraha inay boobayaan hantida dadka ku nool dhulka soomaali galbeed weliba ganacsatada canshuurihii ayaa aada u kordhay meelaha qaar ciidamada dadka rasaas bay ku fureen oo dad baa ku dhaawacmay sida jijigoo kale la iisoo sheegayo marka xaaladda dhulka soomaali galbeed ka jirta runtii waa wax aad iyo aad looga xumaado dhulka soomaali galbeed oo dadka xoolaha ay aada caan ugu yihiinna waxaa ku socda dagaal oo xoololeyda in in badan xoolahooda waa lala wareegayaa sida marar badan ba aan sheegnay waa hagaagkaasi wuxuu ahaa wariyahena maxamed daahir cali sow oo aan wax ka weydiinay xaaladaha dalka etoobiya gaar ahaan dagaalada u dhexeeya qowmiyadda amxaarada iyo dowladda etoobiya oo sii daba dheeraaday haddana maraya xalkii ugu saraysay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuguxa waraysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa markan waa xubinta caafimaadka caawa waa xalqada konton iyo toddobaad waxaa aalaaba inoo soo jeediya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا digtor waa maxay xaaladda loo yaqaano asaytis ama biyaha gala uurku jirta maxaa keena ciladan maxaase tale ah oo aad ka bixinaysaa bismi illaahi raxmaan raxiim aada iyo aada umahadsan tahay asaytis eh, waa xaalad ku imaado uur ku jirta waa fluid collection within the abdominal cavity biyo oo galeen uur ku jirta uur ku jirta markaan leeyahay eh, qofka bili aadanka ah saableydiisa waa qol xiran derbi kalaa u dhexeeya loo yaqaan diapharam qolka hoose oo loo yaqaano uurku jirta waxaa ku jira xibno muhiim ah sida beeryarada waxaa kamid a beerka waxaa kamid a caloosha waxaa kamid a mindhicirka labadiisa nooc ganacaa kamid a iyo kuwo kale ku jira marka waa qol xiran waxaana garan kara dee qofka xoolaha qaloo kale ama dadka dadka qalay operation ku sameeyey waa qol xibno badan ay ku jiraan waay qolka asagaa sida saxda ah qofka caafimaadka markuu qabo wax badan biyaha kuma jiraan raggoo kale wax yar baa laga helaa ama waxba kuma jiraan naagahana waxaa la sheegay inay ku jiraan labaatan c c oo biyo ah oo loo yaqaano britonium fluid marka meesha ayaan ka hadlayno waa meeshaas oo biyo ay kasoo buuxsamaan kadibna qofkii uu la imaado calool weyn ood moodid hadee inay ku jirto jirgaan ama laba jirgaan oo biyo ah kale maxaa keenay sababaha keenaya way badan yihiin waxaa kamid a xididada beerka gala oo kasoo leexdo halbowlayaasha ama arooryaasha waaweyn loo yaqaano inferia fenekafa ama xididada waaweyn ka leexda yaa xirmaaya halkaas cadaadiska imaada ugu keenaa waxaa kaloo keeno dhibaato ka dhacda beerka laftigiisa oo ah qofka inuu yahay qof khamriye caba muddo khamri cabay ama daawooyin badan ku sumoobay kadibna uu fariistay beerkii shaqa qaban waay way ka imaadaa waxaa kaloo keeni karo qofka oo wadnaha shaqadiisa gabo labada qayb ama qayb kamid a shaqayn weyso oo dhiiggii tuuri waayo kadibna biyaha jirka ku reebo waxaa kaloo keeno calaamad loo yaqaano kuwa shaago oo calaamad ka dhalata nafaqa darrada waaye brotiinka qofka ka baabao jirkiisa way keentaa waxaa kaloo keena kansarka caloosha ku dhaca tbda caloosha ku dhacda ganaca oo caabuq ku dhaco iyo keliyaha oo qofka ka xanuunsada intaasba way keenaan qofka ina caloosha biyo kasoo galaan marka si guud isbitaalka jirib oo kale hadda markuu sameeyo statistic ama ixsaaiyaadka kaleeto waxyaalaha u badan waxaa kamid a hebatic cos dhibaato la xiriirta beerka waa wax keenaya hadda wax badan baan sheegay inay keento asaytiska laakiin wax u badan waa un beerka marka meeshaas waxaa ku jiro dadka inay ku cibro qaataan inuu beerkooda uu yahay horta warshada keliya oo jirka ku taalla oo sunta saarto marka waa warshad aan la-aanta aan la noolaan karin marka qofkii isku ogna waxaa muhiima inuu isbitaalka uu soo booqdo oo mar walba laga jakimo qofkaan isku ogeyn hadduu wax dareemo iyo heerka uu maraayo inuu macnaha isna isjakimo waa wax muhiima waayo waa warshada ku taalla jirka oo detoxificationka samaysa ama sunsaaridda samayso haddii marka aan faahfaahino see lagu ogaan karaa qofkan waxaa biyaha calooshiisa ku jiro haddaan soo koobno ultrasound iyo ct scan baa lagu ogaadaa iyo calaamadii uu sheegay qofka uu sheegay ama lagu arkay calooshiyo weyn fuluudkii oo dee la arki karo dee markii la ruuxoo kale inay biyihii dee dhawaaqaan ama dee la dareemo marka daaweyntiisana marka waxay ku xiran tahay hadba sababta keentay haday wadnaha ka imaado wadnaha la daweeya haday beerka ka imaado beerka la daweeya haday tahay t b t bda la daweynaya haday tahay kansar kansarta biyahana si guud waa la daweeya waxaa jirta procedure loo yaqaano presentesis oo ah in biyaha laga miiro qofka si dhakhaatiirtana miiro waxaana lagu miiraa isbitaalada marka waa xaalad hadda soo badanayso dadka waxaa la rabaa inay warshadooda keliya ay haystaan oo beerka ay ilaaliyaan isbitaalkana ay check up ku sameeyaan ilaahay ummaddaha noo daaweeyo hanoona caafiyo wabillahi towfiiq وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waahagaag majalad ka soo baxda dalka ingiriiska ayaa warbixin ka qortay loolanka dekadaha ku salaysan ee ay martigelinayso mandiqada geeska afrika warbixintan idinku soo maqan ayaynu ku eegeynaa majalada iyo koomunisti ee ka soo baxda dalka ingiriiska ayaa daabacday warbixin ku saabsan muranada la xiriira dekadaha ee ka jira mandiqada geeska afrika kaasoo sii xoogeystay wixii ka dambeeyey markii horaantii sanadkan dowladda itoobiya ay is-afgarad la xiriira badda cas la saxiixatay maamulka la baxay somalilan ee ka jira waqooyi galbeed soomaaliya sida warbixinta majaladu tilmaamayso bandiqada geeska afrika ee ay ka midka yihiin dalalka soomaaliya jabuuti eritareya iyo itoobiya ayaa lagu tiriyaa deegaanada ugu xasradaha badan dunida mandiqada geeska afrika ayaa martigelisay sida warbixinta io kominist tilmaamayso dagaallo lagu riqmayo weli socda qaarkood sida dagaalkii dhex maray itoobiya iyo eritareya dagaalada sukeeye ee ka socda itoobiya iyo dagaal jihaad ah oo daba dheeraaday kaasoo ka socda soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ee maxamed siyaad barre mandaqadda waxay xilligan martigelinaysaa kala jiidasho ay wadaan awoodo dibadda ah oo doonayeen mid weliba ay gacanta ku dhigto ilaha dhaqaale iyo marinada biyoodyada ah ee muhiimka ah ee geeska afrika sida warbixintu tilmaamayso mar ay warbixinta ay qortay majalada e communist taxliilinaysa xaaladda mandaqada geeska afrika ayay ku sheegtay inay martigelinayso siraac iyo loolan kulul kaasoo dhalinaya walaac xoogan kana duwan sidii horey looga bartay xukuumadda adisa oo isku dayaysay inay ka faa'iidaysato dekadda berbera ayaa tallaabada ay qaaday waxay keentay isku soo dhawaasho iyo isxulafaysi dhex mara eritariya iyo dowladda federaalka iyadoo awoodo gobolka ahna ay dhinacyada la kala safteen kuwaasoo laga xusi karo masar turkiga iyo imaaraadka carabta iyadoo weli aanay muuqanin tallaabooyin xal u ah khilaafka dhinacyada oo marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya iyo majalada io communist tilmaamaysa in tani ay sii hurinayso colaada mandiqada siina xoojinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo haddaba ah mid cabsi gelinaysa dowladda federaalka iyo dalalka dariska ah khilaafka dowladda federaalka iyo etoobiya u dhexeeya ayaa soo bilowday bishii janawari ee sanadkan markii abey axmed iyo muuse biixi ay kala saxiixdeen is-afgarad dhigaya in etoobiya labaatan kilomitir laga siiyo badda cas halka iyaduna noqonayso dalkii ugu horeeyey ee aqoonsada in maamulka somalilan ka go-do soomaaliya intiisa kale tallaabadan ayaa ka caraysiisay dowladda federaalka sida warbixintu sheegayso iyadoo sheegtay in maamulka somalilan aanu geli karin heshiisya noocaan ah xasan sheekh maxmuud ayaana dhowr jeer weerar afka ah ku qaaday abiyi axmed hogaamiyaha dalka etoobiya kaasoo wax ka yar sanad uu ammaan u miisi jiray kana dhigi jiray inuu yahay nabadoon usoo baxay geeska afrika oo ka shaqaynaya horumarka mandiqada bishii sebtembar mar uu xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka la hadlay majalada io communista wuxuu sheegay in dhammaan dalalka gobolka ay ka walaacsan yihiin habdhaqanka ra-iisul wasaaraha etoobiya abiyi axmed dowladda turkiga oo ka mid ah dowladaha fargelinta ku haya soomaaliya ayaa dhankeeda waxay sheegtay inay dhexdhexaadinayso dowladda federaalka iyo etoobiya kulamo dhowr jeer ah oo ka dhacay ankara ayaana fashil ku soo dhammaaday sida ay majaladu sheegayso tallaabooyinka uu qaaday xasan sheekh maxamuud waayadii u dambeysay ayay majaladu tilmaamaysaa kuwo dhalin kara isku dhacyo soo degdega oo dhex mara labada dhinac tallaabooyinka ay xustay waxaa ka mid ah go-aanka ay sheegtay dowladda federaalka inay dalka uga saarayso ciidanka etoobiya tallaabada kale ee xiisadda sii kordhin karta sida ay majalada io communist ee kasoo baxda ingiriiska tilmaamayso waa heshiiska iskaashiga difaaca ee dhex mara xasan sheekh maxamuud iyo nidaamka afgembiga ee dalka masar sida ay sheegayaan diblomaasiyiin dhowr ah oo la hadlay majalada iskaashiga difaaca ee masar iyo dowladda federaalka ayaa ka dhigan tallaabo sii adkeyn karta xaaladda maadaama etoobiya iyo masar aanay isku wanaagsaneen xiisadda la xiriirta biyoxireenka annahdan ay dhulka la gashay xiriirka labada dal taxliiliinta majalada iyo koomunista ay samaysay ee la xiriira xaalka gobolka ayay ku sheegtay inay suuragal tahay in dhowaan uu hirgalo isbahaysi xagga difaaca ah oo saddex geesood ah kaasoo ay yeeshaan dowladda federaalka iyo dowladaha masar iyo eritareya tani ayaa ka dhigan xiisad hor leh abiyi axmed oo dareemaya kelimo siyaasadeed ayaana waxaa suuragal ah inuu sii xejisto is-afgaradkii ula galay maamulka la baxay somalilan wuxuu sidoo kale qaadi doonaa tallaabooyin kale oo ka dhan ah dowladda federaalka sida ay sheegayso warbixinta taas oo ah inuu soo dhowaysto xiriir dhowna uu la yeesho maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya ee diidan siyaasadda xasan sheekh maxamuud waana tallaabooyin ay horeyba u qaaday adisababa iyadoo tiro laba jeer ah inta la ogyahay hub ka soo gudbisay xadbeenaadka labada dal
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobo kale ayaa dhegaystayaal idinku soo maqan balse markaan mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradda turkish airlines ayaa waxa uu geeriyooday xilli ay diyaaradda hawada ku jirtay waxaa lagu soo waramayaa in diyaaradda turkish ireland si deg deg ah looga dejiyey magaalada new york ee dalka mareykanka tallaabadan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu hawada ku geeriyooday mid ka mid ah duuliyaashii waday diyaaradda diyaaradda ayaa waxay ka duushay magaalada sidsile ee waddanka mareykanka waxaana lagu soo waramayaa inay kusii jeeday magaalada istanbul ee dalka turkiga diyaaradda waxaa sii waday mid ka mid ah duuliyaashii waday iyo kaaliyaha duuliyaha kuwaasi oo go-aansaday inay diyaaraddas deg deg ah u dejiyaan duuliyaha oo konton iyo sagaal sana jir ah ayaa wuxuu u shaqaynayay shirkadda diyaaradaha ee turkish airland tan iyo sannadii labada kun iyo toddobada lamana garanayo sababta geeridiisa ka dambeysay markii laga reebo in geerida meel walba ay ku iman karto
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
waa hagaag barnaamijka dhu waxaa wareysay idaayad dhegeystayaal maqlaysaan markaan aynu aadno dhanka iyo gobolada dhexe magaalada galahareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka dhacday xaflad ballaaran taasi oo loo qabtay haweenka daaciyaadka ah ee dhigta markaska khadiija bintu khuweyled dufcadii ugu horeysay amaba ducaadii ugu horeysay ayaa machadkan ka qalinjabiyey gaar ahaan faraciisa galahareeri xaflad si heersare loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen waxgarad odayaal dhalinyaro ganacsato abwaaniin arday iyo sidoo kale mas-uuliyiin ayaa ka dhacday bartamaha galhareeri taasi oo lagu sagootinayo daaciyaadka khudbada kala duwan ayaa goobta laga jeediyey waxaan ku horumaraynaa ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wbihi nastaciinu cla umuuri اdunya wاddiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan ka bacdi ilaahay baan u mahad celina alla subxaanahu wa tacaala nagu kulmiyey xafladan lagu khatimayo machadkii gabdhaha ee magaciisu ahaa khadiijat bintlkhuweyl machadkeedii liicdaadi daaciyaat gabdhuhu waxay noo soo bandhigeen wixii ay soo barteen diintii ay soo barteen ayay bandhigoodii ayaan runtii aad ugu faraxnay ilaahay waxaan ka baryayna marka inaan ilaahay u siyaadiyo albaabkii cilmiga laga gelayey ayaa loo ballaqay waxay runtii aad iyo aad aan ugu faraxnay waxbarashadooda iyo wanaaggooda ilaahay baa ku mahadsan alla subxaanahu wa tacaala intaad baranayseen oo aad meesha ku jirteen rag badan ayaa difaacayay meesha aad baranaysaan iyo ahalkiinna iyo dadkiinna iyo dadka meesha aad joogtaan iyo diintiinna rag badanoo difaacaya ayaa tegey waxaad ogaataan inaysan aadan ku qalinjabinina ciyaar ciyaar waxaad ogaataan in laga soo maray in rag isku dhigeen shafkooda ay u dhigaan xabad waxaa marka laydinka rabaa gabdhayahow inaad waxbarashadii albaabkeeda leedii furay cilmigu kuma eka intaane inaad dadka gaarsiisaan inaad gabdhaha kale u sheegtaan inaad waxbartaan gurgiinna ka bilowdaan xaafadihii aad ku dhalateen iyo haddii xaafado aad leedihiin intaba aadaad ka bilowdaan ilaa bulshadu aad maaragtay aad si fiican ugu gaartaan sababtoo ah waxaa la yidhi liicdaadi daaciyaadaa la yidhi waa laydi diyaariyey icdaad waa diyaargarowgii gabdho daaciyaadhoo la diyaariyey inay ducaad naqdaan soo maaha waxaa laydinka rabaa marka kelimadaas inaad u soo baxdaan oo aad yacni u qalantaan inaad daaciyaad naqataan kana bilowdeyn ahalkiinna ilaa maaragtay dadka maaragtay wakhtigiinna ku aadan oo gabdhaha kalea ay xishoodaan gabdhaha aan waxbaranaynin inay xishoodaan inay waxbartaan ay isku dayaan anigu waxyaabo badanaa soo tijaabiyey oo aan arkay gabadha waxbaratay ilmaha macaahidda ku jira ama ilmaha qur'aanka dhigta gabadhii wax taqaana iyo gabadhii aan wax aqoonin canugeedu inuu wax yaqaano macalinku oo wax soo baray iyo inuusan soo barin way kala fahmi soo lama kala fahmi karo haddana macallimiinta intay fahmeen hadda xilligan oo gabdhihii inay wax barteen og yihiin macallinku casharka canuga loo dhiga waa u soo dhigaa markaasu wuxuu leeyahy orod hooyaa ku soo baraysa canuga bixiba maayo ilaa casharka hooyo oo uga soo baxo kadib macallinka uga baxaaba soo faa'iide ma ah marka haddaadan kasaynin sooma soo dhibaato ma ahan canugii wixii loo soo dhiga haddaadan adiga oqoonin waa markaas haddaadan adiga oqoonin waaba iska adeegsanaya canuga maogta markaasi war buwaagtan iga dhig hawshaane gal hawshaan waxbaad u diraysaa waxaa laga rabaa marka arrintaas waa idiin ducaynaynaa ilaahay cilmigiina naafac allah ka dhigo ilaahay cilmigiina naafac allah ka dhigo cadowga alla ha jebiyo ina owlaadiina baariyaal ah laydinkaga dhigo wixii adinkana cilmiga kuwa ka qaado allah ka dhigo si guudna mujaahidiinta maaragtay bariga afrika si caama mujaahidiinta ilaahay ha qawiyeeyo gaaladana alla ha jebiyo gaar ahaan bariga afrika maaragtay ilaahay waxaan ka baryaynaa cadowga saliibgaa iyo midka murtadiinta iyo kuwa cumalaad ha u shaqaynaa in ilaahay ou jabsho mujaahidiinta waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu afwaajan afwaajan ka dhigo dadka baadiyaha jooga iyo kuwa miyiga jooga oo maanta iska ganacsana ilaahay waxaan ka baryaynaa mu'allafat lquluub in ilaahay uu ku rido ee kulligood ay maaragtay ay mujaahidiin noqdaan cadowgan ay iska difaacaan ayagoo gumaysi aan ku jirin runtii waxaad haysataan xornimo ragga iyo dumarka waxay haystaan wilaayaadka ku dhex nool ee shareecada islaamka ku hoos nool waxay haystaan xornimo iyo shucuur ay dareemi karaanoo wanaagsan iyo nidaam ay haystaan waddamadaas maaragtay gaaladu ay ka taliso waxaa waaye gabdhuhu xorna ma ahan gabadhu hadday xijaab qaadato waxaa waaye dadku way nacaayaan ayaga waa aragteen faqsiga iyo fasaadka ay ku jiraan qaar la qafaala iyo qaar ka raayaliya waayo shayddaannimada waxyaabo badanoo dulmiyaha ka dhacay waxa waaye dadkii aad ogeedeen oo maaragtay shucuur oo maaragtay shacaa'irta islaamka ay ka muuqan laheed waxaa ka muuqata dhammaantood rag iyo dumar gabdhihii iyo wiilashii shacaa'ir gaalaa ka muuqata ciyaalkii wiilashii say fooda u jarteen iyo say u yaallaan waad aragteen gabdhihii say u labisan yihiin waad aragteen waxaa la rabaa ikhwaanayaalow in lagu daysada saxaabadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii say ahaa jireen war ikhwaanayaalow sidii hore oo saxaabadu ay ahaa jirtay aan ahaano isku daya inaad mar cagalaysiin oo lugaysiin inaad mar qadaan yaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilli ou gaajo gurgiisa kula jiri waayo abubakar inuu gaajo gurgiisa kula jiri waayo cumar ou joog waayo bannaanka ay isku arkeen soo maaha maxaa ku soo bixiyey yaa rasuulallah war maxaa idin soo bixiyow yidhi wallaahi waxaana soo bixiye dhen wixii ku soo bixiyey waa maxay ahaayeen soo gaajo ma ahayn haye maalin kasta marka bannaanka maxaa lagu shubaa iyo godadka raashinaa u qodo soo maaha gabadha gurga raashinka karisa waxaa laga rabaa inay raashinkeeda ay qiyaasto garaam ha ku karisa garaam waxaan aad beegaysaan oo la leeyahay maaragtay bannaanka loo jeedo maalin walba beriisaa bannaanka ku daadsa ciddaa beriisay ku qadaysa baasta haddana berri war ilaahay ha laga boqo arrintaas ayadaa waa arrin oo mubaadiirnimo ay ku jirta waayo ikhwaani fillaah waxaa lagu xisaabtami karo oo laysku kontarooli karo adduunka wax yaalla waxaa ka jira hal shay bis cibaado waayo wax laysku kontarooli karo maxaa jira ilmaha aan dukayn adiga maxaa kugu dhacay masiya wax kaa yihiin adagu maxaa waaye masaajidka ma aadid adiga maxaa meesha ku dhigay yacni cibaadaha laysku kontarool waxaa nafaqadan baasoo laysku kontaroola wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib waxaa hadlay maamulaha khadiija warbixinta machadka ayuuna goobta ka dhiibay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آن، ضيوفنا الكرام سو دوادا إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركايو تلاواديننا ميزانك حسناتك الله يدين سارو يا مشاركينتينا وادين كما هدلنينا آن، سيدا بوركا نوغو قرن مانتي وحان جوغنا حفلدي معدك خديجة بنت خويلد فرع عيسى الهريري أيان جوغنا وحيال مركا هدان كوربخيو آن، معدك آن، تأسيس كيسي يا وقتي الله صوب الله ويفرعان iyo waxaa waaye nihaayadiisii waanba joognaaye iyo daraasadii iyo qaababkeedii iyo duruustii lagu qaatay ayaan wax ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala macadka horta wuxuu bilowday saddex iyo tobanka bishii labaiyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo saddex hijri dhammaaday toddoba iyo tobanka bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo lix macadka waxaa dhiganayey oo khaas u ahay dumarka waxaa dhiganayay arday ka kooban soddon arday soddon arday ayaa dhiganaysay oo macadka lagu bilaabay soddonkii ayuuna u dhammaaday oo ku gebangaboobay daraasadaas muddada ay socotay waxay ahaaday laba sano ikhwaani fillaah waxayna ka koobneeday afar marxalo ayay ka koobneeday marxalo kastana waxay ahaaday lix bilood oo shan bilood daraasad tahay bilona fasax tahay daraasada macadka ka baxaysa waxay ahayd daraasa nahaariya ay ahaaday oo maalintii wax lagu baranaya habeenka kuma jirin waxaa la soo xoroonayey oo macadka la imaanaya laba saac iyo bar waxaana la soo gebagabaynayey lix saac dowmiya waxaa la qaadanayey afar xuso kutubta lagu qaatay sidaan hore usoo sheegnay afar marxalo ayuu ahay ama afar fatro ayuu ahay fatradii koowaad tafsiirka waxaa laga qaatay shan jus xadiidka waxaa laga qaatay cumdat laxkaam mustalahu xadiidka waxaa laga qaatay bayquuniya manduumada la yidhaahdo fiqiga waxaa laga qaatay abishujaac caqiidada waxaa laga qaatay kitaabu tawxiid luqa alcarabiya khidaabada waxaa laga qaatay duruusu luqa alcarabiya likayr naadiqiina biha juska koowaad naxwaha waxaa laga qaatay ajrumiyada siiradana waxaa laga qaatay alkhulaasatu lbahiya fatradii labaad ee macadka waxaa la qaatay shan jus oo tafsiir ah tajwiidka waxaa laga qaatay jazariya manduumada la yidhaahdo xadiidka waxaa laga qaatay riyaadu saalixiin caqiidada waxaa laga qaatay alcaqiidatu alwaasidiya fiqiga waxaa laga qaatay alyaquut nafiis usuulfiqigana waxaa laga qaatay kitaabka caamka ah alusuul min cilmi lusuul qawaacidka fiqiga waxaa laga qaatay manduumada la yidhaahdo alqawaacid alfiqhiya luqa alcarabiya waxaa laga qaatay gaar ahaan khidaabada duruusu luqa alcarabiya likayr naadiqiina biha juskeeda labaad fatradii saddexaad ee macadka waxaa la qaatay ikhwaani fillahi tafsiirka toban jusaa la qaatay xadiidkana buluqulmaraamaa la qaatay caqiidadana waxaa la qaatay manduumada la yidhaahdo sulam ulwusuul ayaa la qaatay fiqigana waxaa la qaatay kitaabka la yidhahdo min alaxkaami alfiqhiya zuhdiga ee raqaaqda waxaa la qaatay qasiidada la yidhahdo leysa alghariib siirada waxaa la qaatay rawdat lanwaar naxwahana waxaa la qaatay tuxfatu saniya fatradii afaraad ee ugu dambaysay tafsiirka waxaa la qaatay toban jus waxay ka dhigan tahay tafsiirkii waa dhammaaday macadka waa lagu gebagabay macnaha boqolka iyo tobanka iyo afarta ardayda waa lagu wareejiyey xaggooday jirtaa inay ku camal falaan ummadda gaarsiiyaan waa ka rajayna insha allah xadiidka waxaa la qaatay kitaabka la yidhaahdo saxiixu ladab almufrad ayaa la qaatay mustalaxa xadiidka waxaa laga qaatay taysiiru lmustalax kitaabka la yidhaahdo caqiidada waxaa laga qaatay qawaacidu macrifati lbidac kitaab la yihahdo aad u qiimo badan fiqiga waxaa laga qaatay almar'atu kama yuriiduha alislaam kitaab la yihahdo usuululfiqiga waxaa laga qaatay tafsiil lwusuul zuhdiga raqaaqda waxaa laga qaatay attibyaan fi aadaabi xamalat alqur'aan kitaabka la yihahdo sarfigana waxaa laga qaatay laamiyat alafcaal kitaabka la yidhaahdo afartii fatra marka duruustii lagu qaatay sida ay ahaayeen kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala tafsiirkiisa waa lagu gebagabeeyey funuunta kalena fani aan wax laga taaban oo aan wax laga akrin ma jiro waxaan rajahaynaa insha allahu tacaala dufcadan waa soo qalin jebisay qayb labaad iyo qayb saddexaadna waan rajahaynaa insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu sababkana waafajiyo waxaan marka halkaan mahad ballaarin uga dirayaa ardaydii faa'iidaysatay waalidiintii ayagoo xooggooda u baahan ka sabray oo waxaa weeye waxbarta yidhi aswaajtii qabay oo waxa ayaguna xooggooda ka sabray si guud waxaa waaye wilaayada iyo xarakada iyo waxaa weeye inta indheergaradka ah oo juhdigan isku soo aadisay dhammaan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina haydin saaro waxaad samayseen waxaa weeye waa waxaad janno ku rabteen ilaahay subxaana wa tacaala janno haydinka siiyo wallahu subxaana wa tacaala aclam markan waa abwaantaakow tiix gabay ah oo ku saabsan faraca machadka khadiija bintu khuwaylad gaar ahaan daaciyaadka iyo goobta ka aqriyey delayda gabayga ahow waa daab culeys badane delayda gabaygaahi waa daab culeys badane waxyaabaha daciifshana dib baan uga fogaadaye labadii dagaashaane waa lagu daweeyaye labadii dagaashaane waa lagu daweeyaye gebdhaheenna daahira ayaase loo dan leeyaye iyo dadaalkii badisheen culumadiin weyne dib inaad u sii laabataanan ka digayaye diintana gudbiya nabigii aad uga dayaysaane bal diintana gudbiya nabigii aad uga dayaysaane calayhi salaatu wasalaam haa dugsi laga baxo waxaad tihiin aanan laga dalin ilmahan kufriga soo dila ee dacarta leefsiiyey kii dulun sameeyey rabana halmara degeelka soo qaada ee hubkay ku soo duulayeen dalam ka soo siistaa yaa kuwa iste istishaadiyada inya dalbaday dalaqu siinaya idinkow dardaarmay idinkow idinkow dardaarmay oo ku yidhi xaqaha sii dayne dib inaad u sii laabataan baan ka digayaye diintana gudbiya nabigii aad uga dayaysaane bal diintana gudbiya nabigii aad uga dayaysaane gabdhahan dayaree haddana derija waan gaaray qadiijane ka qalindaartayoo diinta laga buuxshay ee macallin daacada heelaye culuma diineedow dib inaad u sii laabataanan ka digayaye diintana gudbiya nabigii aad uga dayaysaane waxa weeye diintana gudbiya nabigii aad uga dayaysaan allahuma salli wasalam caleyh dad islaan diintan dadkii soo bartay xaqa daliishanaya iyo kuwa dembiil maran oo aan difgaranaynin miyaa leesku soo dari karaa waa su-aal daraane dib inaad u sii laabataan baan ka digayaye diintana gudbiya nabigay aad uga dayaysaane waxaan idin leeyahay raggu idinkaa ka agoo furaha ku rogi kara ilmaha kaca jihaadka gala dhaha hadday duumaarku diin fahmaan sideeraba hadday dumarku diin fahmaan dacwaadu ragga wowduse hadday dumarku diin fahmaan dacwaadu ragga wowduse hadday dumarku diin fahmaan dacwaadu ragga wowduse hadday dumarku diin fahmaan dacwaadu ragga wowduse wabillahi towfiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu allahu akbar gabagabadii sheikh cabdulaahi abuukhaalid waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardaaran muhiima u jeediya daaciyaadka
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى أي أم حليلنا أولا وآخرا إيه بعد الله حضور قدمانتيسي هدي أيهين فضياشي ودقنك علمدا يدلنجردا قبلها أرددي معهدكان هذا مناسبة أن كقلن جبيسي ومعلمين تودا dhammaan waxaan leenahay jazakum allahu khayra jaza runtii waa munaasabad ballaaran waxaana farxad noo ah inaan soo gaarno gaar ahaan ardadii muddada dheer waxbarashada soo waday degmada galhareeri macdu khadiija binti khuweylid licdaadi daaciyaad runtii wakhti badan se la sheegay soo maray inaan soo gaarno gebagabadii iyo gunaanadkii farxaddaasaan la qaybsanaynaa ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala arrintaas suurageliyey awalan uma intii kale mushaarako ka lahayd ay uga horreeyaan mucalimiinta iyo maamulkooda iyo ardada naftooda jazaakum allahu khayran jamiican intaas kadib runtii waxaa wanaajiyey dadkii hadlay kalimaadkii meesha ka baxay iyo bandhigii aan dhegaysanay intaasaana nagu filan laaba'sa haddii baan soo istaagay inaan insha allahu tacaala nuqaad kooban aan ku daro nuqdada koowaad waxay tahay saaad og tihiin gabdhaha muslimaadka ama almar'atulmuslima doorkii kaalinteedii ahamiyaddeeda waa mid billaaran walidaalika islaamka gabdhaha tawjiih ayuu siiyey maqaamkooda iyo karaamadooda iyo sharaftooda waa sii u weyneeyey oo loo dardaarmay shareecadan waa ogtihiin saameynta ay leeyihiin gabdhaha bulshooyinka ay ku leeyihiin waa mid aad iyo aad u weyn saas daraaddeeda acdaa'ul islaam waxay aad iyo aad xoog u saareen inay waddadaas ay ka leexiyaan gaalada reer galbeedka iyo wax kasta oo ilaahay diintiisa diiday baabi'iyeen bannaanka ay soo dhigeen badeecad ay ka dhigeen waxay u soo dhigteen dadka muslimiinta ah gabdhahooda waxayna u heleen dad ugu kaalmeeyo nimanka haddi islaamka maaragtay u intisaabo adduunka joogo waa ogtihiin nimanka ridada ahaa nimanka la yidhaha culamaa usuu waa aragteen shirarkii ay soo qabsanaayeen waxay keeneen hadda inay shir maaragtay niman culmaa gaalada u iftoodo gaalada ayido gaalada joogitaankii islaam baabi'inta garab ku siiyo inay leeyihiin niman culmo lasoo aruuriyey gabdho in lagu soo daro gabdhahaasoo caariyaad ah shareecadii maaragtay wixii fartay ka tegey culmo la leeyahay intaasi dhan waa ducaad calaa abwaabi jahannam allana subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wayuriidu aladiina yatabicuuna ashahawaati an tamiiluu maylan cadiima marka saas daraaddeeda gabdhaha waxaan xasuusinayaan leeyahay waxaad ku jirtaan siraac ama loolan adag waxaad kula jirtaan xamladahaas gaalada oo maaragtay ku wajahan gaar ahaan guud ahaan ku wajahan muslimiinta gaar ahaan gabdhaha ku wajahan qadiyadaas markaan waxay rabtaa in loo helo dad fahansan siraacgaasi codowga hamiga iyo hadafkuu leeyahay dad fahansan in la helo waataan mujaahidiinta maanta ay diyaarinayaan ama la sameeyey wilaayaadka dhan macaahida sharci ah gabdhaha wax ku bartaan maraakiis islaami ah gabdhaha wax ku bartaan sharafta iyo marka qiimada aad iyo aad bay u muuqataa marka kaalintaasi horta inaad qaadataan waa ku dardaarmayaa qodobka labaad waxa waaye ama noqdada labaad waxay tahay cilmiga wuxuu u baahan yahay camalfal cilmiga dad badan ay yaqaana shareecada oo kitaab iyo sunno iyo fiqhi iyo funuunta kala gedisan dad badan ayaa yaqaano adduunka joogo oo islaamkaas sheeganayo laakiin ku dhaqan haddii la yidhaahdo iyo camalfal meesha laga kala tegay waa meeshaasi annaga markaa liibanteen waxay ku jirtaa in waxaan baranay aan dhaqangelinno gaar ahaan gabdhaha waxaa laga rabaa inay ku filnaadaan gabdhaha jinsigoodaa ama noocooda ah marka koowaad waxbaristooda ilmahooda iyo guryihii gaar ahaan magaalooyinka meelaha ay ku nool yihiin inay ugu daydaan caaisha radiallahu canha maaragtay cilmigeeda iyo dadka ardada ay lahayd waa ogtihiin khadiija binti khuweylid dacwadeedii nawa garab istaagiisa intaasi markaan shaqo aad iyo aad u ballaaran aad iyo aad u weyn reer galhareeri gabdhaha dadaal badan waa lagu ogyahay waxaana la rabaa inaad laba laabtaan wakhtiga insha allahu wakhti qiimo badan waaya wakhti aad u fiican waaya dadka muslimiinta way midaysan yihiin maaragtay haddii gobollada aan joogno ay tahay oo maaragtay gobollada dhexe waxa waaye codowga iska dafcintiisa iyo lahardankiisa iyo maaragtay nin walba meeshiisii kaalintiisii ayuu u taagan yahay marka qof walba markaa dhinacaaga yaa islaamka looga imaanin waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala noo weydiisanaynaa in ilaahay bishaaraadka iyo intisaaraadka socdo ilaahay noo ziyaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in runtii dadka muslimiinta ah camalkooda iyo jihaadkooda iyo dacwadooda iyo cibaadada ilaahay ku aqbalo akhiiran waxa waaye gabdhaha daqalan jebiyey waa soddon gabdhood galhareeri maaragtay farciisa galhareeri ceelbuurna maalin saddexaad u malaynaa soo qalanji waxaa soo qalan jibiyey labaatan guud ahaan waa konton gabdhood oo daaciyaad ah haddii labadan degmo ka soo baxay degmooyinka kalena waa arki doonaa insha allahu tacaala taas waxay ka dhigan tahay horumar maaragtay ma tillaabaqaad wanaagsan inay tahay insha allahu tacaala ragga owliyaal umuurka ah haddii aabyaal ay yihiin ama zood uu yahay aabyaal hadday yihiin iyo zood hadduu yahay iyo hooye hatay hadday tahayba waxaa la rabaa in gabdhaha fursad in la siiyo si walaalo hore ay u sheegeen insha allahu tacaala asalaamu calaykum raxmat ullahi barakatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan dhegaystayaal markaan isla maraynaa weerar ayaa waxaa lagu qaaday xarumaha doorashooyinka ee xisbiga wadani oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa gobolada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ka socday diyaargarow ay xisbiyadu ugu jiraan doorashooyin ka dhacaya dhulkaas guuleed cali ibraahim oo ah agaasimaha xarunta dhexe ee magaalada gabiley ee xisbiga wadani ayaa wuxuu sheegay in weeraro lagu qaaday xarunta dhexe ee xisbiga iyo xarumaha kale oo ay gobolka ku leeyihiin wuxuu weeraradaasi ku eedeeyey inay ka dambeeyaan xisbiga kulmiya oo ah kan iminka haya talada maamulka la baxay somalilan marka magaaladan gabiley maalmihii dambeeyey waxaa horta ka socday caadifad dadka xisbiga kulmiyo taageersani waxay iyagoo dee xisbigoodii ka matalaya ayay waxay caadaysteen islamarkaasina ay ataagayaan xarumihii ay lahaayeen xisbiga mucaaridka ee wadani haddii aad dee caruur la soo diro caruur xarumihii jiidaan oo kuwa kan la yimaadaan dhibaata halkaa ka imanasaiyo nabaddarro nabadgelyadii xumaata iminka maanta u dambeysay xaruntanan joogo waa la shiiday saarkasan boorkiisi wuu jajaban yahay albaabkiisi waa lala baxay xaruntii kale dhaxaan ka shaqaynini maanta iyadana oo lagu soo weeraro waa la shiiday dee haddii uu xisbigii kulmiya kaga soo hadhay un dhagax la tuuro dee cod kuu noqon maayo dhagax la tuuraa oo ka daaya ummaddan naxliga iyo cuqdadaad ku beeraysaan iyo xarumahana shiidaysaan
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي